asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal oo mar kale iyo barnaamijkeeni xaashi iyo xogta maga madasha sigisti barnaamijka markaugu ah rugcadaaga siga heeweyn axmed cawad cashara ugu horeyn sidaas kusoo dhawow madasha sigisti iyo bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa waxaan jeclaan lahaa inaan su-aasheeda ugu horeysa aan ku weydiinaya ay noqoto xaalada guud ee dalka soomaaliyeed ee siyaasadeed halkay haatan u jihaysan tahay xaggey u socotaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madasha ragga kaa dhegaysanayana iyo adduunweynaha ka dadka kaa dhegaysanaya madashiina caanka ah waxaan waa idin salaamayaa salaanta islaamkan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha adaad weydiisay adeer waxa weeye waa su-aal aada u ballaaran oo xadigeedu weyn yahay oo waktigee badan bana u baahan laakiin haddaan ku koobo sumadda soomaaliyeed waxay ahayd dagaal shan iyo labaatan sannadood soo gashay sokeya aan weli waa dhigan badhigan weli ayay ku jirtaa si kastaba ahaatee himilooyinkii laga rabay markaynu ka nimaadno dowladihii hore oo marin habaabay oo laga soo bilaabo maxay ahaytoy calimahad iyo qaasim iyo maxay ahaytoy wolodsi iyo muddo badan oo rafaadaynu kusoo jirno dalka soomaaliyeed si kastaba wax badan ay gaadheen badiisii wasak lagu shubay bad xooli la rabo badii in la dhaco dhulkiisii la rabo maaragtay la dhaqan wareejiyo wax badan oo dhibaato ah mid dabadeed iyo mid gudaheed waa ku dhaceen waxaad moodaa waayaa hadda yaalla loo baahnaa in laga baxo dhibaatadaas waxaad moodaa dadka hadda yimi oo maamulka qabtay dad aragtidoodu gaaban tahay oo ku eg tahay maal xoolo doon ayaad moodaa dhibaatadii meeshii bay taagan tahay amisom waxay joogtaa toddoba sano wax ka badan ciidan dalka la wareega maanta ma samayn wuxuu noqday mashruuc dad dowlado qaarkood iyo dadka qaarkiis ku shaqaystaan soomaaliya oo keentay dhibaatooyin badan himiladii laga rabay oo laga filaayo dowladda tan hadda jirta oo adduun weynku u gacan baxay oo ka saaray kumeelgaadhkii waa lagu waa waa fashishay doorasho meelmega doorashadii la rabay laba boqol lix iyo toban kama dhacayso suuragal ma aha in fawdbaco waddankii gacanta kuma hayso maxay ahaytoy dhaqaalihii waxba ma soo celin wixii la ruguleed garayn lahaa oo ahaa dawada dhacday in dalka laga ilaasho maamul xumo in laga ilaasho waxaasoo dhan sidoodii bay weli yihiin dhibaato aada u fara badan oo oo muujinaysa qarankii soomaaliyeed inuu burbur yahay oo horena usoo burburay haddana u saaran yahay qarka burbur ayaad moodaa aniga sida runta ah rajada nimankanu keeni karaan waa igu yar tahay iyagoo raba markaa inay misna laba sano kordhistaan oo iyaga iyo baarlamankoodu baarlamankanoo ah baarlaman fadhiis ah ooan waxba qaban oo aan xataa ka dagaalamayn baddii la saxeexay uuna saxeexay ra-iisul wasaaraha maanta jooga iyo group baarlamanka ku jira oo shariif sakiin inay ka mid yihiin arrintaas arrin aada u culus weeye marka kama filaayo wax weyn anigu waxa maanta taagan laakiin waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed inay iyadu nabad say u noqon lahayd dhexdooda ka shaqayso maamulada hadda la dhisaayo oo jubbaland ha noqdeen ha noqdeen west ha noqdeen waxa weeye waa loo baahan yahay in la dhiso laakiin waxaa muuqata awooddii iyo dhismihii hay-adaha kala duwan ay yeelan lahaayeen inaanay dhismi karin maxaa jira dadka qaarkii oo hoggaanka haya ayaan ahayn dadkii loo baahnaa oo inay hoggaanka u qabsaaniin oo aa dadka socod ku yimi ama ajnabi keene ah marka aniga shaksiyan meeshaan maanta ka taagnahay waa taas arrinta ku saabsan arrimaha maamul samaynta dawladdu waxay ku faantaa saddexdaa sanay jirtay inay hiirgelisay dowla maamul goboleedo dalka ka dhismay wayna ogeen jubbaland siday ku dhisantay inay iyagu isku tashadeen oo ay si kastaba hala yidhaahdo dawlado shisheeye waxbaa taageerayay dabcan laakiinse dawladdu dhismihii jubbaland dagaal bayba ka gashay adag tan waxaa la odhan karaa dawladdu waxay taageero uun ka geysatay gobolladan dhexe sidoo kale hadda dawladda waxay waxay ku ku taamaysaa ama ay tidhaahdaa waxaa noo hadhay gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo haddaanu khatimno halkaasaan ku khatimanaa maamul samayntii iyadoo wararka la sheegayaan in magaalada muqdisho caasimada dalka ah ay leeyihiin iyadana waxaa laga yaabaa in maamul goboleed laga dhigo maamul goboleed loo sameeyo waxaa jira gobollo afa shan gobol oo waqooyiga soomaaliya ah oo ay ka mid yihiin gobollada aad kasoo jeedo sool iyo sanaag ay ka mid yihiin gobolladaas maxaa loogu talagalay maxayse maxayse siyaas ka siyaasiin ahaan maxaadse sameynaysaan mar haddii maamulka khaatumana dabcan ay dawladdu sida muuqata aysan la shaqeynaynin aan lana soo hadal qaadaynin marka ugu horeysa horta nimankan maamulada aysan maamulka jubbaland iyadaaba kasoo horjeeday maamul ugu khasbay bay ahayd markii dambena inay siyaasiyan u isticmaalaan bay bilaabeen oo yidhahdeen prime minister baan cid ka dhigaynaayo naayida oo kumeelgaal baan kaa saarnay waxaasoo dhan shax la degaayay oo markii dambena waaba ka hor yimaadeen oo baarlamankoodii bay diideen marka taas waxay muujinaysaa hagarbax la-aan ah inaynay samayn meeshii ay wax ka geysteen maanta qura waxa weeye qolada tan shariif sakiin saddexda tan gobol baaba iyo bakool iyo iyo iyo iyo bahashi iyo iyo iyo shabeellada hoose iyo gobolada dhexe oo kala kaaxaaf ah ka maxay toy mudug ah iyo iyo mudug qaybteeda ah iyo iyo galmudug kaasna hataa lacagtii annaga aan mushaarada aan lahayn buu ku bixiyey oo qaatay waxaa oo maaragtay waxyaabaha weligeed aan bixin waxa weeye mushahaarada madaxweyne inuu soo farageliyo oo qaato ceeb weyn waaye sharciguna ma ogola qodobka kale aad ii sheegaysad oo ah soomaaliya maamuladaheedii ma dhamaystirmeen maya waaye ma dhamaystirin waxa weeye goboladaas aad sheegaysid sool iyo sanaag horta waxay yihiin constituencyga u s b baa la oran jiray oo la yidhaahdaa maxaa jira united nationsku way ictiraaftay arrintaas budus qaala lala kulmay u s b la kulantay bayho oo markaa sii hayay meesha baanu haynaa waraaqihii u qoray meeshaas waxa weeye regionskaas waxay ahaayeen regions saas ah laakiin waxaad moodaa madaxweynaha jooga iyo groupkiisu inayba la jiraan bada kala go-a inay gacan ku siinayaan ujeedo kasta ay kale leeyihiin oo qabiilaahdo northkuba joogi jira ninkan oo hargeysuu joogi jiro researchbuu ka ahaan jirayoo maaragtay borton relation ha noqdo ama waxyaabo kaleo soomaalidu ay koob iyo sagaashanka tirsanaysay oo isaga ha ku dhexnaadeen waxa ninkii waxaa muuqata nin u soo jeeda inaanu ahayn inuu kala go-a soomaaliyeed maaragtay ka hortago oo ilaaliyo maxaa jira soomaaliya isku raacisteeda iyo meelmarinteeda waxay ku xidhan tahay sool iyo sanaag sool iyo sanaag ba aabena u ah furena u ah una ahaan jirtay iyagaana markii horena keenay inay soomaaliya isku darsantay iyo isibaa keentay markii afarta beelood oo noorka dega oo aan ahayn reerka kale reerka isku ah ay isu yimaadeen oo xisbigaa sameeyeen taasaa keentay soomaaliya in ay markaa uqato soomaalida republic oo maanta soomaali ku faanayso us iyo aabe u ah una salna u ah waana ka xumahay anigu arrintaas hadda madaxweynaha soomaaliyeed soo arrintaa uga dhaqmayo iyo sida ay u dhaqantay united nationsku oo ay muujisay ka dhigtay dhismiga meel laysku haysto sool iyo sanaag islamarkaana ay keentay lacagtii ay lahayd meeshaasi inay maamulka hargeysa siiso maamulka hargeysana inuu keeno inay sool lagu qabsado laascaanood iyo dhul badanoo ku yaala sool oo dadkii ay khasbaaniin mas-uuliyaddaa waxaa iska leh oo gafkaa sameeyey waa jamcadda qurumaha ka dhexaysa gafka aan la-aan inaga samaynana waxa weeye haddaan hay sool iyo sanaag waxaad inaynu arrintaa ka dagaalano mudaaharaad united nationska ku dhigno maxay ahaysay dalkeenna oo dhacday xudun ama dhul kaloo la mida maxay tahay hingalool dhaxaragteeda dad badan baa dad lagu laayay dawladda si aadba rabaan joogin oo masaakiina iyagoo tukanaya waana cid waxba u geysan waan maanta laba cali isweydiin oo inaa bixi markuu hadlaayo laasay fucaad aadan cadde hadalku yiri waa la hayaa waa record wey oo u baahan tahay in arrintaas la daba qaado hadalka isaga ku hadlay oo isaga markhaanti ku ah marka waxa weeye arrintaad ii sheegaysaa meel dheer bay iga taabanaysaa waxaadna moodaa inaynu gaabinay haddaad runta rabtid adeer inaan gaabinay baad moodaysaa oo ka gaabinay mustaqbalkeenna iyo danteennii ayna ku walaahownay niman aan waxba inala dhicinayn oo puntland ah iyo niman raba inay dalkeen iyo dadkeennaba qabsadaan marka waxa weeye ma dhamaystirna howlaha hadda lagaga jiro hawshaas soomaaliya hadda lagaga jiro dawladda tan wadna ma dhamaystirna mana aha niman meel gaadhsiin kara soomaaliya waana lagu hugoobaya waxay sameeyeen hataa wax meel mari doona ma hays dhaqaale ma jiro ciidan fiican oo dadkii qabtaa ma jiro brograam loogu talagalay carruurtan xag jirka ah in la soo celiyo maskaxdooda dhaqo lana la dagaalamo maskaxdoodana la dhaqo lana sameeyo maxay ahaytoy ummadda soomaaliyeed jid loo falo fiican oo lagu hagaayo ma ay lahaa nimankii waa aragtaan dhowrka riboortu soo saaray maamulxumada lacagta ka taalla waa kii ay magacaabeen oo hantidhowrka baa sheegaya dhulkii inay gateen lacagtii inay si xun isticmaaleen washaahid shaahidun min ahlihaa baa liya ma garat washaahida shaahidun min ahlihaa kii ehelkeedaa kuma gara furay nebi muuse nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markay naagti tiri marwadii isagaa saa sameeyey markaa la yidhi maya uu yidhi maxay ahaytoy hadduu xagga dambe ka xagga jeexan yahana iyadaa iyadaa iyadaa khasbaysa hadduu xagga hore ka jeexanayo isagaa khasbayo marka fashahida shaahidun min ahliha kuwii kuwii hawsha u dirteen waa ku marag furay maanta maxay ahayd madaxtooyada taalla iyo dadka hawsha haya waa tahay axmed arrintaas weydiinta mudan waxaa weeye dhanka khaatumo buuhoodle taleex laascaanood inta la haysto mooyaane inta kale siyaasiyiintii waaweynaa waxgaradkii madax dhaqameedkii way is abaabuleen ilaa s s c maamullo kala dambeeyay sameeyeen ilaa khaatuma ugu dambaysa oo cali khaliif oo raggaas gudadaha tiina uu madax ka yahay soo lama odhan karo hagrasho hadday jirto xagga sanaag ee weliba deegaanadaada sida baran iyo laasqoray iyo bay ka jirtaa oo ayagan dadaalka kusoo biirin ama aan wax ka qaban wallahi adiga haddaad rabti aniga deegaankayga waa dadaal cid haysartaana maanta ma jirto shidna xingadood baan ku qabanay annagu oo aanu sheegayno inaan puntland nahay oo aan u cadaysanay puntlandna waxaan ka qabnaa waxbaan ka qabnaa qabistaan ka qabnaana waxa weeye annaga ma aha cadaawad puntland uma qabno annagaa dhisnay annagaa keenay annagaa kusoo taxabnay laakiin maamul xumaan ka aragnaa kamana raaci karno annagu cid kale a dhegeyso kamana raaci karo cid kale oo garab ma siin karo dadkii shalay dadkana laayay soona kaca baa barakiciyey maanta siyaasad rakhiisa kumana raaci karo kumana raaci karno kumana ugumana yeedhi karno soomaali oo dhan baan nabad ugu yeelaynaa waxaan rabnaa in nabad la isugu yimaado waxaan rabnaa in maaragtay degaan kastaba dadkiisu leeyahay waan cid kale kusoo faragelin mawqifkaan leenahay mawqifkaas waaye waxaan waxaanu kala ognahay qofka dhibaato soomaaliya u wada iyo qofkaan u wadin labadaba waxaan rabnaa inaan la xisaabtano marka annaga shir baan qabanay xingalool baan ku qabanay waa keennay waxaan damacnay in maaragtay idinka qolooyinkiinaas haya iyo puntlandka hawsheeda xataa inaan galno boqorka maxay ahaytoy majeerteen baa markuuna soo booqday baa suldaanka iyagu yir wareedhe waxyaabahan kala daadsan qaab soomaaliyeed iyo qaab reereed labadaba aan u hagaajino aan gallo hawlaha maxay tahay aan dejino soomaaliya meelkan see u marto aan doona wanaag soomaaliyeed oo lagu meel maro aniga ma qabo maanta annaga hadal lama furayno hargeysa waayo hargeysa waa goosatay sidaan u kala duwanna aan kuu sheegaya adeere annagu hargeysa hadal la furi mayno hargeysa soomaali weyn hadday kusoo biirayso ahlan wa sahlan markaasaana soomaalina ka midna aan hadal la furayna cadaawadu ma qabno ninna gaar ah waxaan u qabnaa soomaali dariiq wanaagsan in la maro haddii wax la qabtay ma disbiyuudka aynu ka baxno haddaan nahay sooriya sanaag lacagteennii baa la maamulaysa hargeysa widont waxay waxaan waxaan wax la qabtay ma jirto wax walaal wax meel maray ma jirto waata waata axmed waxaad igu igu igu tiri deegaanadaas somaliland way ka madax banaan tahay waxaan ognahay doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday somaliland in baran laga codeeyey mar dagaal ka dhacay oo somaliland soo weerartay laasqoray silaanyaa yimid oo oo oo silaanyo no no no no no silaanyo ma imane silaanyo hadhegayso aan isma qalle silaanyo intuu badda yimuu cararay laba saacadood markuu dooca markii ciidamadii soo baxeen haddana ceeligaabuu rabay inuu soo gaaro waa iman kari waaye waa ka cabsaday inuu tago hadda meeshuu laascaanood ka tegey he was unable inuu tago ceeligaabo inuu tago maxay ahtay baran iyo laasqore iyo wa wa markaana waa nagaabay markaasna waa nagaaday adeer markaasna waa nagaaday marka aad sheegaysidna waa nagaaday aniga annaga ninkaas waa nagaaday markaas laakiin maanta ma iman karo midda labaad ciidamadii isaga uu rabay inuu adeegsado annaga waa ka soo baxeen annagay noo yimaadeen waxay ku yidhaahdeen markii la damca in la adeegsado war tignika ma noo dhiibaysaa reerka hadda maya tignika idin dhiibay oo saanu idinku dagaalanaba haddaa tignika aydaa noo dhiibay waxaan wax rikoor yaalla annaga waxa iyagoo dhami waa rikoor garaysan yihiin waa tahay marka u s b haatan waxaad leedahay axmedow u s b in boorka laga jafo oo deegaanada u s b ee taariikhiyanka ah dib lasugu dumo oo maamul buuxo loo sameeyana waad leedahay dabcan dhinacna waxaad leedahay anagu puntland baan nahay marka ma siyaasi aniga aan kuu sheego aan ku orma aan kuu sheego aan ku aan kuu kala saaro aniga puntland dee dadka degan oo aanu isugu nimi qaraabaha oo dhiigga iyaga la daadiyey kaayo isu keenay isumaba nimaadneen ismana dhaqan noqon dad baa kaayo isu keenay oo isku khasbay inaanu isu nimaadno dadka kaayo isku khasbay hadday nabad keenaan iyo wanaag keenaan soomaaliyeed ahlan wa sahlan haddaanay keenin waan ku khasbannahay inaan degaan nahay inaan reer isku reer nahay inay wanaag naga dhexeeyo inaan wanaag ku macaamilo ayaa naga ayaa naga go-an taalama aan dadka nooga shayba wanaag kula dhaqmayno iyaga waa inaan wanaag kula dhaqanaa kursina wiilii aabihiisa iska qaada nidaamka waa xun yahay uguma talagelin puntland inay soo noqoto waxaan ugu talagalnay puntland inay nabadna keento soomaalina isu keento laakiin qardho iyo garawe iyo iyo iyo iyo iyo iyo gaalkacyo in lagu dhiso uguma talagelinaano saasaan qabnaa annaga laakiin maca ma ka hiilinayno maca daalid axmed cashe axmed ashara toddobiyo toban sano kadib marka ama puntland baad weli ka sugaysaan inay hagaagto oo wanaag soo wado mise wax lagu saxayo siyaasiyiintii deegaankaad ka mid tahay oo soo oo sanaag gobolka sanaag kasoo jeeday oo gobolka sanaag uu kala qaybsan yahay ceerigaaba somaliland baa joogta degmooyinka kale goortay doonaan bay yimaadaan yacni dagaalaa ka jira nabadu kama jirto horumar ma gaadhin puntland toddobiyo toban sano ay jirsatay sanadkan ma marka weli ma toddobiyo toban sano kadib puntland baad sugaysaan wallaahi adeero anigu puntland aniga puntland aniga puntland eedda saari maayo solion sanaag baan eedda saaraya maxaa jira adigaa riday in cabdixaashi oo madaxweyne meesha ka noqon lahaa adigaa riday maxay hayto ninka la yidhaahdo ilkajiiro madax noqon lahaa adaa xagna ii diiday xagna inaan u socdaan ii diiday way dabartay boogta inaan nimankana inaan iska celiyo aan tolka nahayna adaa ii diiday inaan shisheeye iska celiyana anaa ii diiday niman haddana ma ka hiilinayo iyaga oo annagu intaan meel tagno afkayaga ma furanayno oo ma ka hiilinayno iyaga soomaalina ka hiilin mayno waxaan rabnaa wax soomaali wada leedahay oo lays ixtiraamayo oo lays dhawraayo oo aan qabiil cidi ku taagsanayn oo aan qabiil cidi ku faanayn ee ku faanayso qaran iyo sharaf iyo dadnimo soomaaliyeed baan rabnaa waxaan rabnaa saas waaye puntland saasaan ka rabnaa hawiye saasaan ka rabnaa isaaq saasaan ka rabnaa qof kastoo soomaali ah inuu karaamo yeesho oo laisdhexgeliyaan rabnaa annaga ma rabnaa annaga dadka dadka caayana ma nihin oo ka caaya telefishanada iyo maamulka hadda meeshaad igala hadlaysid iyo reer hebel dadka caaya ma nihin annaga karaamada waa ka koraynaa karaamada iyadu waxay ku dhisan tahay inaan annana la dhawro dadkuna la dhawraanin meelna la ka haystaana maanta ma jirto adeer dhulka iyaga annagaa haysana waxa dhibaatadan noo noo keenana waxa weeye innagaaba isla weyne raadka oo dariiq mari kari weynay maxaa jira iyaga idinkaa puntland sahlay inuu reer qabsado ama jilib reer ka mida qabsado
wa tahay wa tahay marka laga yimaado sheedayntaas guud ee laga yimaado markay noqoto arrintu inay wax adaa aday noo furay aniga maanaa adaa furay aniga maanaa furay u s b u s b baa tidhi dabcan u s b aan kugu soo noqdo u s b haddii laga tilsanayo waxay u baahan tahay tala aad u ballaaran groub yar iyo koox meel isugu tagtaa u s d ma afduubi karto waayo u s d warsangelina wuxuu ku ogolaaday hadaaftimu kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaasanka intuu fadhiistay dhulbahantana boocan uu ku ogolaaday haddii sidaas inta la isugu imaado tala warsangeli iyo dhulbahante oo baahsan la isugu imanayo way fiican tahay maxaa jira aniga maanta nimankii markii aan halgamayey lay diiday shirkii jabuuti oo la yidhi u s b lama ogola nimankii gacanta isiin waayey maanta waxba gacan isiin maayaanin mogta
balse waxaa ka dhacday doorashaa ka dhacday xamar oo waxaa lagu doortay ninuu dhalay qorsheel oo ahaa mid taariikh leh baa lagu doortay wasiirkii duulista u dambeeyey dowladdii haddeer dhacaysay cabdiweli sheekh axmed ayaa lagu doortay halkaana waxaa isugu yimid xildhibaano gaaraya sodomeeyo oo beenihii u s b wada lahaa ka mid ahaa taasu maafduuba
war adiga hadday u halgamayaan but wadankiina wax usoo qabtaan waa mahadsan yihiin wixii loo doortay weeye laakiin wixii siyaasad ku saabsani waxay u baahan tahay deegaanka laga yimi iyo meesha laga yimi iyo dadka laga yimi inay ogaadaan group meel isugu tegay nina wax meel marin maayo nin kasta oo taariikh soo sameeya aabihii iyo walaalkii soo sameeyena meel bay u taallaa oo taariikhda isagay u gelaysaa ama isagu hadduu wax sameeyey laakiin arrinta laga hadlayaa waa arrin ballaaran oo qaranku leeyahay oo ballaaran meel afduub iyo group isu taga iyo meel halka anaa waxaa sameeye iyo meeshan ma taalle waxaa tagaana tala la wadaago talaboobkaas oo wixii soomaaliya burburiyey waa wixii keenay kuwii gelaayay cabdisababa oo hadhow soo noqday iyagoo aan barnaamij lahayn oo dagaalka sokeeye intay keeneen mise dalkii ay kusii burburiyeen qabiilkii marka hore ku carareen marka looma baahna waxyaabahaas oo wax laga qaatay deris oo u baahan wixii la qabanayaba in loo dhan yahay oo dadku ay garbaha is haystaan oo anay oo noqon nin kursi la wareega ama meel la tago oo sindad sita oo dalkiisa dadkiisa waxay lahaayeen himiladiisii maxay tay dangaara ka dhigta looma baahna aniga kama qayb gelin boorebe kama qayb gelin burco kama qayb gelin maxay tahay hargeysa ma ka qayb gelinaan mabdacaygu waa mabdacad dadkaa nimankaa hargeysa degana ixtiraam weyn baan u hayaa karaamo weyn baan u hayaa laakiin kama ogoli dadkayga inay gumaystaan xuquuqdoodana dhacaanin
ugu dambayntii axmedow sidee u aragtaa xalka gobolo gobol gobolkan aad kasoo jeeda iyo gobolkan kale deriska la-ah waad gobolkan aad aragtid adiga ma la socotaa inay shireen isimadoodu kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sosonkii oo cali eh, gaba eh, galaydhba uu joogay oo ay ku shireen meesha oo gooyeen sida soo socota waxay gooyeen inay sameeyaan gooye lix iyo lixdan saddex iyo soddon warsangali ah iyo saddex iyo soddon dhulbahantaa iyo toddoba madaxa oo afarna warsangali tahay saddexna warsangali tahay afarna dhulbahanto tahay wa waxaasaa dadkan u yaala laakiin dhoo dhooda la carar ma yaallo Ma- waxaas kuwa haddii la raaco aniga diyaar baanu haya dadka ila midiba inay soo fadhiistaan oo yidhaahdaan maxaynu see wax u qabsanaa sidee baa wax noo yihiin sidee baynu wax hagaajinaa waxaana kaa khaldan adiga shan boqol oo sano intaan dawladahanu dhalan warsangelyo dhulbahanta cilaaqaadkooda sida ah waa ogaa se waxa waxa dadka hogaana sida loo beeran jirana waa la ogaa markii ingiriisku xataa tegey dadkii la damcay inuu laayo maxamed cali sine inuu soo interferen gareeyey oo yidhi dadkaas waa dadkayagii waa dadkaygii is intericon ma garatid marka waxaan kuu sheegayaa adiga nin dhalinyaro aad tahay waxaa u baahan tahay horta inaad wax badan soo baartid maanta waxaa jooga waayahan intaa ka tagtid waayihii hore dadku noolaan jiray maxay ahaayeen wey dadkaasu dad isku faanay ahaayeen guurkooda iyo wadajirkooda maantana dad kala geeya annaga raalli ka noqon mayno ninu ninuu yahayba
axmedow ugu damayntii dabcan anigu arrimahan ku weydiinaya waa arrimaha waaqaca waddanka ka jira maaha inaan anigu cid wakiil cid anu wakiilkama ihi cidna u doodi maayo dabcan su-aalo caadiyan ku weydiinayaa inaad saa ma waxba kama qabo waa furnahay adiga nin adiga saxafi baa tahay waxa weye bonkaaga aniga bonk baan leeyahay na bonkaaga marsanaya adna taada marso maana kuu diidanba maana ku cid baa wakiil ka tahayo waa tahay waa tahay ugu dambayntii wa- waxaan jeclaan lahaa inaad kusoo gebagabayso sidii goboladaasi ay u midoobi lahaayeen ama ay u samaysan lahaayeen maamul ayaga u gaara oo ay soomaalina wax ugu qaybsadaan sidaad sheegtay hantidooda iyo waxyaalahan xuquuqa xuquuqaadka laga dhacayna ay usoo dhacsan lahaayeen sideebaa ugu fiican taladaad gudinaysaan maxay tahay
anigu taladaan bixinaya waxa weeye heshiiskaa la gaadhay oo allah u naxariistay boqor eh, garaad garaad qa- cabdilqani iyo cab- iyo garaad eh, garaadka nool oo saleebaan iyo dha- dad kale oo badan ay la saxeexeen Eh, xagga iyagana is- ismaaciil oo borqolka ka- suldaan ka wakiil ahaa iyo dad kale oo siyaasiyiin ay saxeexeen in kaa lagu salayaan anigu qabaa inaan isu nimaadno kaa ku salayno aynu aynu isu nimaadno waxaynu wada jirnahay aynu dhisanno Eh, midda labaad waxaan qabaa inaan mudaharaad ku noqno united nationska xuquuqdayna ka dhexeen inaan soo celino dadkeena lagu laayay bilaashka dadkii laayay inaan daba kacno inaan amasi u yeedhno inaan maxkamad la geeyo inaan inaan maaragtay dadkeena sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celino saasaan qaba anigu ra'yigeyguna waa kaa waaye waxa lagu salaynayaana waa heshiiskaas kob iyo sagaashankii la wada galay aniga xataa u s b dhinaca iga dhig heshiiskaas lagu galay odayaashu iyo waxay wada galeen oo sal kale ayaan rabaa in lagu salay waxaanu wada qabsanayno
aad iyo aad baad umahadsan tahay axmed cawad cashara aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waktigaa qaaliga
aad aad baad umahadsan tahay haddaan xoogaa kugu leexiyo jareexana iga raalli aho